galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab sabti ah bisha juunna waa soddon sannadkan labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qarax lagu dhaawacay madax ka tirsan maamulka shabeellada hoose oo uu guddoomiyuhu ku jiro
qaraxaasi waxaa ku dhaawacantay guud ahaan ilaa iyo afar ruuxa ku dhaawacantay oo guddoomiyaha gobolka uu ku jiro guddoomiyaha ceelisibiyaa ku jiro laba wiilo oo midna darawalkiisa ahay midna security ka mid aha ku jiro hal wiil oo securitykiisa ahna waa uu weeriyooda ma garatayse guddoomiyaha ceelasha hadeertaan qariinay gelaysaa insha allah iyadna ilaahay waxaan urajaynaynaa inuu u yeesiro
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dab baabi'iyey qaybo ka mid ah isbitaalka weyn ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho dabkan horta xalay wuxuu kacay hal saac shan dhiman ilaa saddex saaco socday wuxuuna ka kacay korontada khasaare wuxuu naga gaarsiiyey lix qol oo adiga daawada ka yaalay kii adiga qaybo oo nafaqada ilmaha loogu talagalay jadeecada iyo iyo shubanka loogu talagalay ayagana qaybtaas waa asan eber waaye
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaa iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha afghanistan ashraf kani ayaa maanta oo sabti ah u oggolaaday ciidamada qalabka side ee dalkaasi inay dib u ambaqaadaan howlgallada ka dhanka ah kooxaha mintidinta taas oo soo gebagabayn doonta siddeed iyo toban maalmood oo xabad joojin ah oo ay dowladdu la gashay taalibaan shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada kaabuul ayuu madaxweyne kaani ku sheegay in xabad joojintii dhammaatay ciidamadiisuna ay diyaar u yihiin in ay dib u bilaabaan howlgallada waxaa kale uu intaasi raaciyey in dowladdiisa ay sii wadi doonto dadaalada ay ku doonayso wadahadalka dhinaca nabadda ee ay kula jirto taalibaan dowladda afghanistan iyo ururka taalibaan ayaa wada gaaray heshiis dhinaca xabad joojinta ah oo muddo toddobaad ahaa kaas oo lagu xurmeynaya dhammaadka bishii ramadaan iyo bilowga maalmaha ciidulfitriga eanu kasoo gudubnay madaxweyne kaani ayaa markii dambena muddo toban maalmood ah ku kordhiyey xabad joojintaasi isaga oo rajo ka qabay in ay taalibaan ku dhiirato inay xabadda joojiso lana soo gebagabeeyo dagaalka sokeeye
maleeshiya ku hubaysan qoryo iyo walxaca qarxa ayaa weerar ku qaaday xaruna militariga afrika uu ku leeyahay bartamaha dalka maali iyagoo halkaasina ku dilay laba askari iyo weliba hal qof oo rayida kooxda weerarka soo qaaday ayaa jimcihii gaadhi walxaha qarxa ay ka soo buuxiyeen la beegsaday albaabka laga galo xaruntan jishan sahel iyago oo intaasi kadibna gudaha u galay islamarkaana rasaasta ku furay goobta xaruntan g sahil ayaa ah xoog goboleed la yegleelay sanadkii hore oo looga gol leeyahay in xididada loogu siibo kooxaha jaadidiinta ee ka dagaalama waqooyiga afrika guddoomiyaha kooxdan g sahil ayaa madaxweynaha dalka niger oo ah madaxweynaha dalka niger mohamado ozovo ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada sidoo kalena saraakiil ka tirsan dalka mali ayaa iyaguna sheegay in weerarka lagu dilay laba ka mid a kuwii weerarka soo qaaday golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa cambaarayay weerarkaasi
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa beeniyey warar sheegaya in uu qorsheynayo inuu mareykanka ka saaro ururka ganacsiga adduunka isaga oo kasii duulayay jimcihii shalay gobolka maryland kuna sii jeeday gobolka new jersey ayuu trump sheegay in ururka ganacsiga adduunka uusan si wanaagsan ula dhaqmin mareykanka wuxuu sheegay in waqtilxaadirkan uusan ka bixi doonin ururkaasi caalamiga ah balse ay muhiim tahay in si cadaalad ah uu ula dhaqmo mareykanka trump ayaa horey uga saaray mareykanka heshiisyo caalami ah oo isugu jira kuwa ganacsi iyo kuwa dhinaca deegaanka ah
madaxa guddida sare ee xuquuqal aadamaha dalka suuriya zaa'id raada al husein ayaa jimcihii ka digay masiibo bini aadamnimo oo ka dhacda magaalada darca ee koonfur galbeed dalka suuriya haddii uu sii socdo dagaalka ka dhexeeya xoogaga uu ruushku baritaara iyo weliba jabhadaha kale hubaysan ee kasoo horjeeda qaramada midoobey ayaa sheegtay in dadku ay ka cararayaan dagaalka islamarkaana ka digtay in dadku ay ku xanimaan goobtaasi maadaama dalka jordan uu xidhay xadkiisii liis thruzel oo ah afayeen u hadashay kooxahaasi oo v o eda u warantay ayaa sheegtay in waxyaabaha soo kordhay ay dareen dheliyeen truzel ayaa sheegtay in dhowr goobood oo ay dowladdu wax ku baadho oo qayb ka ah deegaankaasi darcal soo wariyey in ay dadka ku qasbaan inay bixiyaan boqolaal kun oo dollar si ay u oggolaadaan inay gudbaan waxaana intaasi ku dartay in xafiiskoodu uu helay xogo sheegaya in dagaalyahanada is s ee maamulaha halkaasi ay iyaguna ugu oggolayn dadka rayidka ahi inay u gudbaan islamarkaana ay ka baxaan
galab wanaagsan dhegeystayaal warkaasina wuxuu idinkaga imaanayey v o a wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in maanta qarax miino gaarigooda loogu xidhay ay ka badbaadeen saraakiil ka tirsan maamulka shabeellaha hoose guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre iyo guddoomiyaha deegaanka caalasha biyaha ee duleedka muqdisho ayaan xasan xuseen ayaa qaraxaasi ka badbaaday kadib markii miino gaarigooda loogu xiray ay ku qaraxday xilli ay marayeen meel u dhow deegaanka siinka dheer saraakiil ka tirsan maamulka shabeellaha hoose oo ay v o edu la hadashay ayaa sheegay in labada mas-uul ay soo gaareen dhaawacyo fudud waa mahadsan tahay guddoomiyaha gobolka oo safar shaqo ku jiro ayaa meel maaragtay siinka dheer agaarkiisa oo isbitaalka alberri la yidhaahdo ayaa qarax loo dhigay qaraxaasi waa uu ka badbaaday guddoomiyaha gaari cabdibilah oo ciidan wato ayaa qaraxaasi u haleelay kadibna maaragtay guddoomiyaha maaragtay waddada bay ka leexdeen waddo kale mareen qarax kalaa waddadaas kale ugu sii jiray qaraxaasaa guddoomiyaha ku qarxay sida maaragtay guddoomiyaha hadeertan maaragtay uu noo sheego isbitaalka aan la joogno qaraxaasi waxaa ku dhaawacantay guud ahaan ilaa iyo afar ruuxa ku dhaawacantay oo guddoomiyaha gobolka uu ku jiro guddoomiyaha celisbiyaa ku jiro laba wiilo oo midna darawalkiisa ahay midna security kamid aha ku jiro hal wiil oo securitykiisa ahna waa uu ku geeriyooda ma garatay waa gartay marka dhaawaca guddoomiyaha iyo dadkii la socday intuu leegyahay guddoomiyaha meel yar oo isha korkeeda ahaa fir yar ka gaaray oo xanqariye faxamal aan dhihi karo laakiinse guddoomiyaha ceelasha hadeertaan qaliinay gelaysaa insha allah iyadana ilaahay waxaan urajeynaynaa inuu u yasiro iyo mid kamid ah wiilisha securityka ahaa waa gartay haddii aad ay dhinaca ammaanka ku ku ku sahlantahay inaad ii sheegtid cisbitaalkay ku jiraan maya isbitaal mid ka mid a isbitaalada muqdisho uu ku jiraa waa gartay waxaad ii sheegtaa baabuurkii aad ii sheegtay lancruiserka ahaa isaga oo qaraxuu qabsaday sidee xaalkiisu yahay sidee wax u gaadheen khasaarahaas cabdibilah ma hayo hadda ma hayo ma ma ma kula wadaagi karo waan gartay waxaad ii sheegtaa cabdi fataax khatarta ay leedahay marista waddadani guddoomiyaha iyo dabcan way ka warhayaan marka bal inteen leeg bay khatarteedu badan tahay waddadan waa mahadsan tahay annagu meesha aan ku soconno waxaan dhihi karnaa seef afkeed waayaan dhihi karnaa waxaan ku soconnaa maaragtay meel adag laakiin sidaas ay tahay oo xilli kasta qarax dhici karo xilli kasta waddada lagu geli karo xilli kasta dhibaatana loo geysan karo haddana waa u bareernay inaan bulshada soomaaliyeed u shaqeyno inaan maaragtay maalin walbo intaas qof naga dhaawacmaan maalin qof kasta dad naga dhaa dhintaan waxaan u bareernay waaye waa inaan bulshadeena soomaaliyeed u shaqeynaa naf loo huraa taas ayaana ku shaqeynaa maahina meesha khatarteeda waa khatar aad u sarreysa waayo meelaha qaarkoodna khatartooda khatar waayay dhaasaa la dhihi karaaba ma garatay waa gartay iskaashi gobolka shabeellada hoose iyo dowladda federaalka iyo ciidamada ajnebiga ee jooga inta badan waa laga hadlaa meeshaas xitaa madaxweynuhu mar waa kii afgooya tegey ilaa iminka xal ma loo laayay arrintaa wallaahi dadaal ma yara laakiinse intaasaa tabarina dhigtay ma garatay waan gartay cabdi fataax ugu dambayntii waxaad ii sheegteen guddoomiyaha uu dhaawiciisu fudud yahay taasi ma u ogolaanaysaa inuu cisbitaal ka baxo mise dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan inuu sii joogo guddoomiyaha haddaba isbitaalka waa ka soo kaxaynaynaa shaqadiisuna gudanayaa insha allah kaasi waxa uu ahaa cabdifataax xaaji cabdulle guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi sandheere
dab xooggan oo ka kacay koronto ayaa xalay baabi'iyey qaybo ka mid ah cusbitaalka daynile ee magaalada muqdisho cusbitaalkan oo dadka si lacag la'aana ku daaweeyey ayaa sameeya qaliinno u badan haweenka isku furma waryahayaga maxamed colaad xasan ayaa dabkan iyo khasaaraha u geystay ka waraystay cumar aboora oo ka mid ah madaxda maamusho cusbitaalka
bismi illaahi raxmaan raxiim horta maxamed waa aadaa umahadsan tahay v o gana aadaa u mahad celinaynaa arrintan maadaama ay laftirkooda ay dareenkoodana soo waceen dabkan horta xalay wuxuu kacay hal saac shan dhiman ilaa saddex saaco socday wuxuuna ka kacay korontada de wax khasaaraha u gaarsiiyey cusbitalka markaa khasaare wuxuu naga gaarsiiyey lix qol oo adiga daawada ka yaalay kii adiga combyuutarkii lacagaha la saarayay iyo waxaa jira qeybo oo nafaqada ilmaha loogu talagalay jadeecada iyo iyo shubanka loogu talagalay ayagana qeybtaas waa asana eber waaye qeyb kaleo iyadana waxawaaye oo dadka lagu qaabilayo iyadana eber waaye adiga qeybo badan adi lixdaas qeybood farmashihii weyna xataa oo daawada xataa eber waaye daawada wax dhan eber waaye meesho dhan waa wada gubatay cusbitalkan cumar mudduu meesha ku yaalay beri waxaan ogaa isagoo ay gacanta ku haysay hay-adda m s f ta dagaaladii iyo magaalada muqdisho marxaladii kala duuniyada soo martay xilligii dagaaladana cusbitaalka meesha ku yaalay haddaad bal faahfaahayso cusbitaalka wax uu sameeyay horta maxamedow gadaashaha runtaa waaye m s f waa tii wadanka ay ka baxday m s f kadib waxaan hay-ad waxaa noo timid oo n g o oo adiga naagaha isku furanka oo fistola la yidhaahdo fistolahaas oo naagaha isku furanka waxaan sameynay shan boqol iyo lixdan iyo sideed naagood oo isku furneed adiga shan joor camalaha loo sameeyey isbitaalka laakiin wuxuu sameeyaa wixii emergency qaliilna waa sameeyaa waxaa jirta qaliil la yidhaahdo iyadana elective case oo ku saabsan bawaasiirta wuxuu ku saabsan yahay bursaatada wuxuu ku saabsan yahay ceernada waxyaalahaasoo dhan isbitaalka waa qabtaa waxaa kaloo intaas kasii weyn uu qabtaa naagihii qeybta umulaya umulsada ayaga waxaa joogaan dhakhaatiiraa loo joogto naagta marka waxawaaye ama midna caadiya u dhalaysaa midna waxawaaye waxay u baahan tahay c section c sectionna waa loo sameeya habeenkii adiga waxaa yimaadaan qaxootiga in dhulkan oo dhan ay ka yimaadaan ilaa adiga shan iyo toban naagooda wax u imaanayo dhaliin uu imaanayo wixii c sectionna wax waaye qaliin lacag la-aana lagu sameeyaa qaliimadaas kaloo c oo elective casena waa la sameeyaa wixii masaar lagu soo garaaca ama wixii xabad kusoo dhacdana iyadana waxbaa loo qabtaa lacag la-aanaa loo qabtaa dadkaasoo dhan kulligood oo dhan qof lacag laga qaadmaya the only hospital isbitaalka waa gobolka banaadir oo lacag la-aan bukaanta bukaanada ugu shaqeeya isbitaalka dainila ka jirta markii oo ilaahay laga baqaayo m s f waxay ahayd hayad oo dawlada dawladay ahayd shaqaalaha mushaharkooda iyo wixii logistic iyo waxyaalahaasoo dhan macal shidaalka waxaasoo dhan iyada qaabili jirtay daryahan oo dhan waxaan ka daba wareegayna isbitaalka shidaalkiisa waa kabar gareegeyna waxaan raadinay solaraan raadinay solarkii waana la siiyey adiga adiga ceelna oo isbitaalkana ceelna ma lehen ceelkiina hadda waa loo qolay adiga hadda korontadeena hadda baxda oo shidaalka afartan iyo saddex fuusta oo shidaal ah ayaa bil kasta bixi jirta hadda laakiin afartan iyo saddexdii ilaahay waxaa noogu kaafiyey habeenkii markii adiga oo dayaxa oo yaraado ayaa motoor u kacayaa oo bateriyaasha la buuxinayaa adiga bishii markay ugu yaraato hadda waxaa la sameeyaa waxaan isticmaalnaa toban fuusta aan isticmaalnaa marka so marka soolarka Qarashka- cadceeda cadceeda ka faaidaysateen cadceedaas ha iftiinkaas uu adiga waa maalintina hadda aan kula hadlaayo asaa noo shidan waxaa kaloo ku soo haray arrimaha oo shaqaalaha iyo daawada msf se u baxday hadda hay-ad weyn lama helin hay-ad waxaa la jirta hay-ad oo carbeedo waxaa jirta oo baag la yidhaahdo oo wasaaradda caafimaadka noo soo marsiinaa La- daawadan waxay kasoo qaadaysa iyada laftirkeeda daawo ma keento laakiin daawada waxay ka keentaa unicef unit laakiin true waxaa lasoo marsiinayay hay-adana lasoo marsiinayay hadda waxawaaye qeybta hadda noo shaqayso waxawaaye m c h iyo o b d da iyo bukaan socod eegtada ciyaalka ha ciyaalka nafaqada oo bidiatriga iyo shubanka iyo jadeecada waxaasoo dhan wixii la siinayo o dhan hadda meeshaasaan ka heli jirnay wixii meeshaas aan ka helaynaba hataa eber waa hadda msf waktiyadeesa amaba la gaari karo laakiin kuwaana wixii aan ka helina xataa oo dadka aan bukaankaas aan ugu gargaarayna bukaanka wuxuu tiradoo ka batay sababta waxa waaye mar haddii isbitaalka free of charge uu yahay ilaa jowhar balcad ilaa baraawe meeshaasoo dhan waa la imaanaya hadda waxaa noo diiwaan gashan oo in bistro lagu sameeyo la rabaa saddex boqol oo haween ah oo isu furan ah maanta waxaa timid wasiiradda caafimaadka meeshaan timid waa u sheegna waxaan idhi dadkan bukaankan oo fistolada saan waaye qa- qarash looma hayo daawo looma hayo iyo waxyaa wixii dhib uga dhacay dhan waxaasoo dhan waxay yidhahdeen wixii aan qaban karna aan qabanayna ay yidhahdeen insha allah anagana wax waa iskuma hadlayno waa dadaalaynaa meeshaan wax ka keeni karno meeshaan ka taakulayn karno meeshaan wax ka samayn karno laakiin naagahaasi lama taaban karo ilaa loo helo dhakhaatiir ajaanib ah lama taaban karo sababta waxa waa ajaanibta waa la keenayaa laba usbuuc camal ay joogayaan naagaha waa qalayaan way ka tegayaan dhakhaatiirta locaalka markaas ka bacdi aa aadhayaayo ayaa wixii instruction ayagaa fulinaya waxa waaye qofkii wax sadaqaysahayo annaga hadda waxawaaye daawadiina waa naga gudatay qeybtiina kulligeed oo dhan waa baaba'day dabkiyaa baaba'isha waxay u baahan tahay dhismo qalab waxaa yaale oo equipment ah oo qalabkaas waxaa loogu talagalay miisaanka iyo combyuutarka iyo islaamaka la saarayo waxaasoo dhan waa wa waa naga baaba'een waxaan codsanaynaa intii ilaahay dartiisa wax u baxsayso in dhismahana naga kaalmayso qalabkaas naga kaalmayso daawadana naga kaalmayso wagaag dhegeystayaaalkaas waxau ahaa cumar aboor oo ka mida mas-uuliyiinta cusbitaalka dayniile waxaana uu warramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan
tiro ku dhow soddon kun oo arday oo isugu jira dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ayaa maanta u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ah ee somalilan ardaydan ayaa imtixaanka ku gelaysa laba boqol afar iyo toban goobood oo gobolada ah wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa arrimahani ka wareystay guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka somalilan daa'uud axmed faarax waxaana ugu horreyn weydiiyey tirada rasmiga ah ee imtixaanka u bilaabmay
tirada arday u fadhiisatay haddaynu kala saarno dugsiga dhexoo kale waxaa u fadhiistay siddeed iyo toban kun laba boqol lix iyo konton arday ka sare waxaa u fadhiistay sagaal kun sagaal boqol iyo koob iyo soddon maanta waxaa la galay maadadii labadii maado ugu horreeyey waxaa ugu horreysay maadada koowaad waxay ahayd diinta maadada labaadna waa ingiriisigii biber one dalka oo dhan riboodkaanu helaynaa waxaa weeye inuu si fiican uga wada dhacay wax balaayo aanay jirin waxaana imtixaanka ka qayb qaadanaya howlwadeenna ilaa kun ku dhowdhow marka la isku daro ciidamada iyo howlwadeennada kale ee subrofisarska iyo infsilatorska iyo markaad eegto goobaha uu ka dhacayo iyo wiilaliyo gabdho siday kala yihiin tirada markaad eegto runtii horta wiilaliyo gabdha iminka ma kala hayo dee waxa iyadoo qoraalan insiin doon haddaad u baahataan laakiin waxa weeye goobuhu ilaa laba boqol iyo afar iyo toban goobood ayuu imtixaanku ka dhacayaa waxa kaleo iyaduna jirta gaadiid isaguna ilaa laba boqoloo gaadiida ayaa ka qayb qaadanaya muddo dhowr iyo toban sano ku siman waxaa dhibta idinku ah koobaad wuxuu ahaayeen qishka in badan baa waalidka ku celceliseen qishka iyo xalkiisa doorkii hore xalal baa keenteen doorkan caqabad ma u aragtaan doorkan waxaad moodaa in wacdigii iyagii badi oo ardaydii galay in yaroo dee ilaahay iimaankaa ku sugee si u yar qaadan mooye saakoo kale moobilada la helay ama lala kulmay waxaan labaatan gaarayn bay ayaan koob iyo toban hargeysa ilaa koob iyo toban moobil burcana waxoogaa iyagana marka waxa weeye waxaad moodaa inay ardaydii wax soo fahmayaan iyo waalidkii waxaana rajaynaynaa inkastoona maanta maalintii moobiladaba ahayn oo moobiladu berita ay tahay dagaalku wuxuu bilaabmayo laakiin dee rag iskuraye waa isku maqannahay waxaana filanaa in xaqunbaa dee guulaystaa annagu xaq baanu u soconnaa haddaasaa og tihiin waxaa jira aaladii casriga ama teknolojiyaddii iyo nafrabaas ba idinku haysay dhowr jeerna waa ka cabateen ama whatsapp ha noqoto ama social mediaha barahan bulshada lagu xidhiidho oo qishkii iyo eegashadii laisugu gudbinayo taa xal ma u haysaan ilaahay iidankii in iyadana xal deg dega ilaahay un baanu ka sugaynaa way iska imanaysaa xalkaasi waxaana rajaynaynaa inay arrintaasi xallisanto hadduu ilaahay idmo arday badan baa jirta sanadkii horena sidii dhacday ama dembiye fudud galay ama oo xabsiyada ku xidhan iyaga xal ma u hesheen sidii sanadkii hore haa waan u hello qolada xuquulinsaan kale iyaan ka wada shaqaynaynay ardaydaasi waxa weeye haddii ama meeshooda loogu geynaya imtixaanka ku gelayaan haddii loogu geyn waayana kolka ardaygaas markuu diyaar noqdo ee uu soo baxo imtixaankiisa waanu ka qaadi doonaa hadduu ilahay si private candidate aan uga qaadi doona insha allah inta badan waxa suuqa soo gala wakhtiyadan oo kale in la yidhaha imtixaan baa baxay ardayda qaar lagu yidhaahdo waan idinka iibinaynaa waxaanu helay qullo ka mid a imtixaanaadkii sanadkan iyada ka waran wallaahi maanu maqal xataa shabaqdeeda maanu maqal waana qof iska itegis aan lahayn unbaa waxaa ku shaqaysta waxa weeye imtixaan meeshan baxayaa ma jiro waxa weeye laakiin sanadkan way noogu fiican tahay runtii weliba sanadkan waanu kala reebnaa ardayda ardayda waxa sanadkan imtixaanka gelayey ardaydii xaqa u lahayd oo runtii ah mataqaanaa wixii foonfoorada dhammaystay kuwa ardaydii kale tiriyada ahayd marka waxaana kaloon ogaanay tayada waxa hoos u dhigayey ardaydiinu inta badan waxay ku tartamayeen in hore looga baxo shoorkat halkii ama wankaa laga boodayay ama tuugaa laga boodayey marmar tirigaaba laga boodayey marka taana inu dawo u helaan rajaynayna sanadka wixii ka dambeeya oo sanadkan baanu iyadana dagaalkayga bilownay waalid fiican iyo arday fiican bay somalilan leeyihiin oo dhegahoogu wax maqlaan waxay nagu yar dhaga adeegeen moobilka moobilkana bal iminkan waan tijaabinaynaa berita wixii ka bilaabma yaan xaaladiisa oo tijaabinaynaa hadduu ilaahayna waxaana rajaynayaa in ha inay aada u yaraan doonaan hadduu ilaahay idmo
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka somalilan daa'uud axmed faarax waxaana uu u warramayay waryaheena barkhad maxamuud kaariye haatanna kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal aynu ku horrayno mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa idaacadda v o a u xaqiijiyey in dad ka badan siddeetan qof oo laga soo musaafuriyey waddankan maraykanka ay shalay ka degeen garoonka diiradaha ee aadan cabdulle cusmaan ee magaalada muqdisho afhayeenka wasaaradda amniga soomaaliya cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan ayaa v o u sheegay in siddeetan iyo saddex qof oo maraykanka laga soo musaafuriyey ee dowladda soomaaliya la wareegtay waa markii afraad oo tiro aad u fara badan oo soomaali oo laga musaafuriyey waddankan maraykanka dib loogu celiyo waddanka soomaaliya tan iyo markii xilka madaxtinimada waddanka maraykanka uu qabtay madaxweyne donald trump qaybaha dambe barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa sida ay dowladda soomaaliya dadkaasi la soo celinaya ula tacaali doonto wararka kale ee dhacdooyinka toddobaadka cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ka mid ah saraakiisha ururka onelf islamar ahaantaasina hore ay dowladda soomaaliya ugu wareejisay dalka etoobiya ayaa xabsiga laga sii daayay toddobaadkan onelf ayaa xaqiijisay sii deynta qalbi dhagax iyadoo sheegtay in dowladda etoobiya ay ugu baaqayso in ay sugaan amnigiisa intuu etoobiya joogo islamar ahaantaasina loo ogolaado xurriyaddiisa dhinaca kale dowladda etoobiya ayaa toddobaadkan waxa ay soo saartay shidaalkii ugu horreeyey oo laga qado dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya arrintaasi waxaa ka hor yimid ururka onelf kuna tilmaamay inuu yahay gacan dhaaf ay samaynayso dowladda etoobiya munaasabado lagu weynaynayo lixlabaatanka juun oo ah maalintii calan soomaaliyeed laga taagay dhulka soomaaliya ayaa waxaa laga xusay gudaha waddanka soomaaliya toddobaadkan magaalooyinka hargeysa iyo muqdisho meelo ay ka midka yihiin ayaa munaasabado waaweyn oo ku aadan xirnimada gobolladii waqooyi waddanka soomaaliya lagu qabtay iyadoo madaxduna ay jeediyeen khudbado dadka dib loogu xasuusinayo halgankii taariikhda ahaa ee loo soo maray xurnimadii soomaaliya ee ka soo wareegatay konton iyo siddeed sano hay-adda ka faalato xasaradaha caalamiga ah i c g ayaa qortay warbixin ay kaga hadlayso cabsi laga qabo dagaal mar kale dhex mara puntland iyo somalilan warbixintan ayaa qortay in labada dhinac ay ciidan badan ku soo daabulayaan meel u dhow dhulka lagu dagaalamayo tukaraq ee gobolka sool iyadoo hay-addu ay sheegtay in dhinacyadu ay iddaha ka ooteen waanwaan ay qaramada midoobay waday dhinaca kale somalilan toddobaadkan waxaa laga hirgeliyey cisbitaal lagu samayn doono qaliinada dhinaca maskaxda ah cisbitaalkan oo loo magacdiray cisbitaalka haldoor ayaa waxaa madax ka ah doctor maxamed cabdi gaboose
waa hiibooyinka ilaahay biniaadamka ku manaystay kuwa ugu qaalisan wey anigana ilaahay waxuu baray oo siiyey xirfadda caafimaadka muddo dheeran ku jiray marka waxaa ii soo baxday in isbitaaladii caadiga ahaa ay soo badanayaan hase yeeshee isbitaalada takhasusada culculus inaanay dalka ka jirin dadkiina marka ay u yaacayaan hindiya maleeshiya etoobiya turki meelaha u yaacayaan weliba inta dibadda u baxaysa ay tahay in yar oo laqaale haysata ama documenti ay ku safraan haysata laakiin in badan badan badan oo kun jeer ka badan ay dalka gudihiisa joogaan laakiin si ay ku baxaan ay aanay haysan waxaan marka ku fakeray oo kale mas-uuliyiinta dalkeenna markii wax gaaraan shil dhacaan wax dhacaan hadduu yahay madaxweyne hadduu yahay wasiir hadduu yahay mas-uul kale hadduu yahay ganacsada markiiba duyuurad baa inta loo keeno lagula cararaayo dalka loo dibadda loo geeya marka waxaan is weydiiyey maxaa diidaya in waxaan qaban weyno culus mooyaane wixii kale in dalka lagu qaban karo himilada noocaas baan ku fakeray magacaa haldoor baan u bixiyey anoo rajaynaya inuu noqdo haldoorkii maaragtay adeega caafimaadka allaha ka dhige marka isbitaalkan wuxuu socday dhismihiisu muddo saddex sano iyo googo ah sanad ku dhowaadna qalabeyntiisa ayaa maaragtay socotay isbitaalkan qalab kaste oo casri ah intooda ugu culculus ugu qaalisan sida mriga citskanka exr digitaalka maxaan dhaha unitka qaliinka way wada yaalaan shabaarka wax allaala wax kasta muhiimadda way wada yaalaan kaasi waxa uu doctor gaboose oo ka hadlayay cisbitaalka haldoor tahriibyaal aad u fara badan oo etoobiyaana ayaa toddobaadkan gaaray magaalada boosaaso xarunta gobolka bari kuwaasoo la sheegay in ay tahay tiradii ugu badnayd ee dhowaanahan soo gaarta deegaanada puntland maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay in labadii biloodii ugu dambaysay ay diiwaangeliyeen in ka badan toban kun oo tahriibayaal etoobiyaana kuwaas oo boosaaso yimid waa tahay aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horodhaca barnaamijka aad ku maqasheen in ka badan siddeetan ruux oo soomaaliya oo laga musaafuriyey maraykanka ayaa diyaaraddii ay sidee waxay toddobaadkan ka degatay garoonka diyauradaha ee magaalada muqdisho waxaana ay noqonaysaa markii afraad oo diyuurado sida dad kala gedisan oo maraykanka laga musaafuriyey magaalada muqdisho ay ka degtaan tan iyo markii uu xilka qabtay donald trump madaxweynaha waddanka maraykanka labakun toddoba iyo toban bilowgeedii haddaba maxaa la gudban dowladda soomaaliya dadkaasi soo laabtay see dhalinyar dhalinyaradaas maxaa iyagu laf ahaantooda la gudboon waxaa arrimahaas iyo kuwo kale ila qaadaa dhigaya maxamed xadar nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada muqdisho ayuuna joogaa maxamed dhallinyaradan la soo celiyey iyo kuwo kale oo hore loo soo celiyeyba dowladda soomaaliya maxaa la gudboon in ay samayso maadaama dowladdu ay sheegtay in iyaga lagu soo wareejiyey
runtii jamaalow waxay tahay si og tahay dee waa dhibaato culus oo dee qof marka hore qarshi bixiyey oo tegey oo meesha joogay ka tegey oo kadibna dib loo soo celiyay waxaad dareemi kartaa yani dhibaatada khasaaro dhaqaale iyo midda niyad ahaan ku dhaceyso wuxuuna u baahnaanaya qofka inuu helo yani sal adag iyo meel base u ah oo uu maaragtay uu ku hilmaami karo dhibaatadii hore usoo maray muhiimada koowaad ee loo baahan yahana waxay tahay in yani nidaamka soomaaliya ee ka jira hadda dowladda soomaaliya ay abuurtay yani system ay yani bacdama qarash adag uu ka baxay iyo wakti in ay dhibaatadaas oo dhan waxay ku hilmaami karaan ay u diyaariso oo meelaha ay ka shaqaystaan ama shaqa abuur shaqa abuur u sameyso si yani dhibaatadii safarkana ay u hilmaamaan dalkoodana wax ugu qabsadaan waxaan ognahay in awoodda dowladda soomaaliya intay gaarsiisan tahay sidoo kale waxay dowladdu ay aada ula tacaalaysaa sidii ay amniga waddanka u xaqiijin lahayd ma kula tahay in heerka intaasi la-eg ay dowladdu ku qaabili karayso tiro dhallinyaro intaasi la-eg oo waddanka lagu soo celiyay ay dhammaantooda ugu samayso sidaad sheegtay shaqo iyo waxyaabo kale oo ay ku iloobi karaan dhibaatooyinkii ay soo mareen iyo lacagtii kaga luntay haddii ay ahaan lahayn kuwo waddanka tahriib kusoo galay iyo haddii kaleba dabcan sistamka dowladnimee dalka ka jira tirada hadda lasoo celinaayo waxaan aaminsanaha tira ku shan jibaaranto waa diyaarin karaan brocess yani loogu abuurayo shaqooyin ama loogu sameynayo yani meelo ay ka faa'idaystaan maxaa yeelay yani siday og tahay si kastoo loo itaal daranyaha haddana xagga dhaqaalaha dowladda daqli fiicana soo gala beesha caalamka caawiso canshuuro badanna gudaha way ka qaadaan intaas is aruursada darteed marka yani bulshada da'yartooda oo dhibaataysan oo tarxiil iyo dhibaato iyo rafaad soo maray in ay yani ku maalgeliyaan umalay maayo in loo weynaayo waxay ku xirantaa un siyaasad qurux badan iyo dareen yani bulsho oo iyo dareen damqashada in lala yimaado taasaa waxay abuureen marka in dadkaas loo loo dhibiyo loo naxariisto ugu dambeyntiina ay ogaadaan in ay leeyihiin dal iyo dowlad ayaga gar taagan oo caawinayso ugu dambeyn adoo aada u soo koobaya waxaa jirta in dhallinyaro kale laga yaabay inay maskaxda ay ku hayaan inay iyaguna waddanka ka tahriibaan oo ay baxaan dhallinyaradaasi maxaa la gudboon dabcan ayaga laftirkoodu dee in ay dalkooda joogaan maxaa yeeley meel loo socdaayo waa adag tahay adduunku maanta wuu soo xirxiray dal qaxooti ogolna ma jiro marka in dalkooda imaansadaan kana shaqeeyaan kuna fekeraan in dalkooda uu la mid noqo dalalka ay u haajirayaan mid la mid a xooggoodana iskugu geeyaan aad baad umahadsantah maxamed adigaa mudan kaasi waxa uu ahaa maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo jooga magaalada muqdisho iyo barnaamijka martiyugu ahaa intaas ayaanu kusoo gebagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulanto dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo
jamaal axmed cismaan dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadkiina la socodsiinayey haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira inoola soo codsiin doonaa ibraahim xasan daandure iyo jaamac buulla jaamac
ku soo dhowaada mar kale barnaamijkeenna xiisaha lahaa
hambalyada iyo heesaha jaamaca dhabbaalka ugu horreeya haddii aan qaato waxauu naga soo gaaray xuseen xasan iyo cabdulaahi cabdi yuusuf qoslaaye iyo cabdixakiin cali gooni iyo cabdisalaan buux nuur cumar jawaase cabdi iyo shamis cabdulaahi meecad iyo waxay yidhahdeen maxamuud axmed cumar iyo axmed ibraahim warsame iyo xasan warsame cabdi iyo cabdifataax cabdulaahi gudaal iyo cabdinuur xaaji iyo maxamed mawliid waxaay yidhahdeen dhammaantood waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan aabo xuseen cabdulaahi gudaal oo loo yaqaano bay yidhaahdeen weji iyo hooyo maki ibraahim cali oo gabar ay ugu dhalatay qardho waxaana gabadhaasi loo bixiyey faadumo xuseen waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaa leenahay faadumo soo barbaar noqo tii waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamiin aamiin ayaana ku darayaa ibraahim anigana waa tahniyad dhalasho midda aan gacanta ku hayo ugu horeyn salaan bahda v o a ayay yidhaahdeen intaa kadib annagoo kale ah maxamed nuur bitow xaaskiisa iyo caruurtiisa xaaji buule bitow xaaskiisa iyo caruurtiisa ayaan xaaji buule bitow iyo caruurteeda faadumo nuur bitow iyo caruurteeda rofesor maxamed mukhtaar xaaji ubax hooyo xaawo aadan nuurto macalin xasan iyo caruurteeda cabdiqaadir xaaji cabdulle shukri aadan bitow xuseen aadan bitow shariifo bitow cabdi iyo carruurteeda sucaado nuur bitow samsam nuur bitow mubaarak nuur bitow gacal nuur bitow maxamed axmed aadan shamse axmed yuusuf cabdiraxmaan maxamed macalin xasan muuse maxamed sanweyne nuunow aamine maxamed cali iyo carruurteeda dhammaantood oo kala jooga australia kenya kuweyt iyo soomaaliya waxay tahniyad dhalashaha u dirayaan aabba nuur bitow cabdi iyo hooyo khadiijo cabdulaahi cabdulle oo gabar ugu dhalatay gobolka baay daandureyow gaar ahaan waxay yidhaahdeen degmada diinsool waxaan leenahay jaamacow gabadhaasi allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeeda iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda heesta ugu horreysa ee aan dhegaystayaashana galabta u soo qabanaynana waa dhakhtar bay isu keen qoray iyo codkii macaanaa maxamed cali burci
hadduu dhuwato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu gadaasha dhuubtaaye anna cudurkanigu dhacay wa midigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhiigay dakhtar bay sukeen qori adna weheli madhaadan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid
waa tahay dhakhtar baysukeen qoray iyo codkii maxamed cali burci haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray xuseen maxamed guuleed iyo liibaan maxamed shirwac iyo xasan maxamed absuge iyo saxardiid xaashi ardaale iyo kamas faarax iyo maxamuud warsame iyo mawliid maxamed samatar maxamed axmed bulaale iyo maxamed cawil axmed iyo sayid cusmaan sheekh ibraahim shirwac cabdisamed iyo maxamed saalax iyo cabdulaahi maxamed xuseen iyo faarax sheekh axmed iyo maxamed suleybaan iyo dayib maxamed caydiid waxaanay jecelyihiin dadkaasi inay hambali gaarsiiyaan xasan fanax bile iyo waxay yidhaahdeen caaisha cabdiraxmaan oo meherkooda uu ka qabsoomay gaalkacyo waxayna leeyihiinna meherkeenna allah ka dhigo mid idin horseeda guur kheyrqaba aamin ayaan anaguna leenahay aamiin aamiin aamiin waa dhalasho kale ibraahim xasan daandurey waxaa dirayo xuseen xasan xuseen oo loo yaqaan xusni faashan cabdulaahi cabdi yuusuf qoslaaye cabdi xakiin cali gooni cabdisalaam buux nuur cumar jawaase cabdi shamis cabdulaahi meecaad maxamed axmed cumar axmed ibraahim warsame xasan warsame cabdi cabdifataax cabdulaahi gudal iyo cabdi nuur xaaji iyo maxamed mawliid oo loo yaqaan soo dareeri dhammaan asxaabtaas oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahnid dhammaan asxaabtaas oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho oo hawada u marinayaan aabba xuseen cabdulaahi gudal dhammaan dadkaas dhammaan asxaabtaas oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan aabba xuseen cabdulaahi gudal oo loo yaqaan weji iyo hooyo make ibraahim cali oo gabar ugu dhalatay magaalada qardho waxaana loo bixiyey gabadhaas faadimo xuseen ibraahimow ducadu waa dhankaagaa layidhi noqotii dadkeeda iyo dalkeeda iyo waalidkeed baa anfacda xaggii heesaha haddii aan dib ugu noqonno igu raag xanuunkii waxaa ku luqaynaysaa xamdayar
ralligelinta hadmiga rux ma gaadhi waaye anna ka marayste ka marayste ka dabarleya anna ka marayste ka marayste ka dabarleya
waa tahay codka macaan ee xamdiyar iyo igu raag xanuunka haddaan ibraahim oo halkaa kaga gudubno waxaan hayaa warqad kale warqadani waxaa soo diray asxaab doonaya inay meher ka hambalyeeyaan waxaa ugu horeeyo hooyo siciido sheekh aadan iyo aabba cabdi cali maxamed iyo farduuse cabdi cali iyo maxamed cabdi cali iyo muxsin cabdi cali yaasir cabdi cali wiilo cabdi cali hodan cabdi cali kaamilo cabdi cali ayuub cabdi cali maxamed cabdi cali falastiin khaliif yuusuf nasrakiin jacfar bashiir hooyo aamine cabdi isaaq iyo saygeeda iyo carruurteeda iyo dhammaan reer cabdi cali oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad mehera u dirayaan hindiye tufow ibraahim iyo saygeeda cadow maxamed ibraahim oo meherkooda uu ka dhacay degmada berdaale oo ka tirsan gobolka baay ayay yidhaahdeen waxayna leeyihiin allaha ka dhiga kuwii arooskoodu soo degdega oo kala helo wiil iyo caano iyo gabar iyo caano waa tahay dhambaalkan jaamaca wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi cabdu mawliid iyo cabdiraxmaan sheekh xasan iyo maxamed xayi sheekh xasan iyo faadumo zahra sheekh xasan iyo suleekho sheekh xasan iyo eedoohinde sheekh maxamed nuur iyo bashiir sheekh ibraahim iyo cabdinuur sheekh ibraahim iyo maxamed nuur sheekh ibraahim cabdiwahaab sheekh ibraahim iyo maxamed sheekh xabiib sheekh cabdulaahi iyo cabdiqaadir cumar sade iyo xasan macalin cabdi iyo cabdiraxmaan sheekh bashiir iyo axmed maqadin iyo ruqyo deeq waxaana ay jecel yihiin inay dhammaantoodba ay iyagoo jooga dunida daafaheeda ay taaniyad gaarsiiyaan maxamuud cabdulaahi maxamed daahir iyo marwadiisa ayaan cabdulaahi faarax oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalada riyaad ee dalka sacuudi arabiya waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaa leenahay waa tahay ibraahim oo haatana aadna dhanka iyo heesaha dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa xasan aadan samatar iyo maalmaha
waa hagaaga codkii xasan aadan sabatar iyo heestii maalmaha ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray jaamac macalin maxamed cabdulaahi macalin saciid sheekh cabdi iyo macalin cali maxamed diiriye iyo macalin axmed barre iyo waxay yidhahdeen najmo xasan cabdiqaadir dhammaan waxay jecel yihiin in ay tahniyad u diraan cabdirasaaq jeege iyo najmo xasan cabdiqaadir oo arooskooda uu ka qabsoomay beled xaw waxaana ay leeyihiin arooskeena allaha ka dhigo kii aad kala kulantaan nolol raaxo badan eebbana uu idinkala siiyo ubad khayrqaba aamiin ayaan leenahay waa tahay ibraahimow waxaan gacanta ku hayaa hambalyo aroos ay soo kala direen abshir aadan maxamed dalmar maxamed sheekh shaahi maymuuna cali nuur safiya cali maxamed eedde xaliimo yarey shiid kuus aadan gaabow aadan baruure xasan ganey iyo qaar kale oo fara badan oo magacyadooda halkan aan lagu soo koobi karin ayay yidhaahdeen waxayna kala joogaan dadkaasi hambalyadaas diraya dalka iyo dibaddiisaba waxayna hambalyo u dirayaan maryan cali nuur iyo seygeeda cabdiraxmaan okey bay yidhaahdeen oo ku aqalgalay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishan waa maalmo ka hore ducadan daandurayo waxaan leeyahay lamaanaha isguursaday noqda kuwii guurkaas manaafacaad badan ka hela isku waara ubad khayr qabana ilaahay kala siiya jaamaca dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe cabdulaahi maxamed daahir iyo hooyo ugaaso sheekh maxamuud iyo mukhtaar cabdulaahi iyo cabdiqaadir cabdulaahi cabdirasaaq cabdulaahi axmed weli cabdulaahi maxamed cabdulaahi haashim cabdulaahi cabdulaahi axmed mataan iyo ardo axmed mataan iyo bashiir axmed mataan iyo maxamuud axmed mataan iyo qadar axmed mataan cabdiweli shaafi iyo ruqye ibraahim iyo faadumo cabdulaahi yuusuf iyo yuusuf macalin axmed nuur waxaana ay jecel yihiin iyago oo dadkaasi kala jooga dunida dacladeeda inay tahniyad dhalasho ay gaarsiiyaan maxamuud cabdulaahi maxamed daahir iyo marwadiisa ayaan cabdulaahi faarax waxa ay yidhaahdeen wiil ugu dhashay riyaad sacuudi arabiya waxayna leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigi kiisoo weynaada aamin ayaana naguna leenahay waa tahay tanina waa dhalasho kale ibraahinow aabba faarax sabriye guurre iyo xaaskiisa hooyo ruqyo macalin abukar abbaayo farxiyo faarax sabriye iyo seygeeda abowe cabdiraxmaan faarax sabriye iyo xaaskiisa abbaayo filsan cali axmed iyo saaxiibkeeda hooyo xasne cismaan cigaal eedo salaado iyo eedo xaliimo sabriye guure adeer cismaan iyo adeer cabdulaahi sabriye guure waxa ay dhambaal u dirayaan mudane maxamed faarax sabriye iyo xaaskiisa hanaan cali axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd afariyo labaatankii bishii lixaad ee labada kun iyo siddeed iyo tobanka waa sanadkane wiilka oo loo bixiyey cabdixayi maxamed faarax ducadana waa xaggiina layidhi maxaa tiri waxaan leenahay wiilkaasi soo weynow noqo kii waalidkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca xaggii heesaha ayaan dib jallaacaynaa waa tahay heesta aanu idiin haynana dhegaystayaal waa jacaylka miyo hadlaa iyo hodan badbaado
jacaylku miyuu hadlaa jacaylka
dambaalkana jaamac wuxuu naga soo gaaray faysal maxamed cabduqaadir maxamed firdowse maxamed abshir maxamed fiican maxamed xuseen maxamed cabdirasaaq maxamed seyne maxamed salaaxudiin maxamed aanise maxamed xamda maxamed raxme maxamed maxamed ibraahim aamine ibraahim farxiye ibraahim iyo asxaabtaba yidhahdeen liibaan maxamed sharwac nimcaan jaamac iyo maxamed cawil axmed iyo ugaas xasan bashiir cabdirasaaq xuseen caaqil iyo cabdirashiid muuse ardaale iyo cabdirasaaq diiriye jaamac iyo waxay yidhahdeen faarax bashiir iyo xamde muuse iyo falastiin khaliif iyo baxsan barqad iyo xayaad aragsan iyo ilhaan cumar iyo dhammaanba ilmo nuur deer oo kala jooga dunida dacaladeeda waxayna taaniyad u dirayaan cali ibraahim xasan iyo raxmed sheekh cabdulaahi oo wiilu ugu dhashay magaalada kismaayo waxaan markan idiin soo qabanaynaa waayahay aan kaa helo iyo codkii axmed mooge liibaan heshado od wacan ka diida ruux walaalku mooda haddii uu ku heshado od wacan ka diida warankaad ku durta ugu weecan dooye warankaad ku durta ugu weecan doone jacaylkuma warayste waygu habeeriste jacaylkuma warayste waygu habeeriste halbowluhu ma wado dhiigi wadnahana maasiye wadigii ha noqonine halbowluhu ma wado dhiigi wadnahana maasiye wadigii ha noqonine hadaad adigu wacantahay ani wariiraade hadaad adigu wacantahay ani wariiraade sidoon waa laanahayba laygu isadaaye sidoon waa laanahayba laygu irsadaaye wegarilila taliya nadiisadido adiga iwiide wegarilila taliya nadiisadido adiga iwiide werwer laguma waare nafsan kugu wareeje
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii hambalyada ee heesa aynu intaasi kaga soo gudubna daanduraya jaamac buula aad bay u mahadsan yihiin bal qadarka daqiiqadaha ka hadha idaacaddeena galabnimo anuur bukhaari oo stuudiya igu weheliya ka codsada wararkii adduunka kaalkay marayaan iyo weliba ciyaar haatanba loo diyaar garoobaya wareegga lix iyo tobanka bilow ah waa mahadsantaha sharwac wareegii lix iyo tobanka ee ciyaaraha adduunka ayaa hadda eh, bilaaban doona Eh, ciyaarta hal hal daqiiqo ayaa ka harsan inay bilaabato waxaana ay dhex mari doontaa oo wareegii lix iyo tobanka lagu furay xulalka argentina iyo xulka faransiiska waana labadii xul maaragtay ee ugu horreeyay ee wareegan lagu bilaabayo sharwacow horey waxay isu arkeen laba iyo toban jeer lix jeer waxaa badiyey xulka argentin En, s- laba iyo soddonkii sano ee lasoo dhaafay laba jeer ayay is arkeen labada kun iyo toddobadii iyo labada kun iyo sagaalkii labada jeerba xulka argentin ayaa badiyey laakiin eh, waxaan arki doonaa ciyaarta hadda bilaaban doonta En, waxa ay ku dhammaato en, shirwacow Eh, ciyaar kale ayaa caawa jirta oo dhex mari doonta bortuqiiska iyo uruguay Eh, labadaasi ciyaarood en, xulalka soo baxa ayaana wareega sideeda is arki doona waagaaga ciyaaraha iyo natiijadoodana waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iga soo socda guud ahaanba idaacaddayda galabnimo intaasaa kusoo gabagabayn doonaa waa anigoo cabdixakiin shirwaca nuur bukhaari iyo bashiir abikar iyo guud ahaanba hadaf iyo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.